ramadaan wanaagsan iyo kulanti wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo toddobaadkan ku saabsan fursadaha shaqo helista ee gabdhaha ku nool magaalada garoowe fursadaha shaqo helista ee gabdhaha ku dhaqan magaalada garoowe ayaa ah mid kooban marka lala barbardhigo tan wiilasha sababaha taa ugu wacan ayaa qayb ahaan la tilmaamaa in ay ka mid yihiin fursadaha shaqo oo yar iyo in gabdhaha qaarkood aanay ku dhiiran karin inay qaataan shaqooyinka qaar si la mida wiilasha anise jaamac maxamed waxa ay ka shaqaysaa qaybta soo dhoweynta ee hotel dream point ee ku yaala magaalada garoowe waxa ay ka warramaysaa sida ay ku bilowday shaqada iyo sidoo kale siday u aragto fursadaha shaqo ee gabdhaha iyo wiilasha ee magaalada ay ku nooshahay waxaan joogaa qaybta receptionka hotel dreampoint wallaahi dee horta wax kasta waa calaf laakiin waxaan u malaynayaa wiilasha jaanis badan inta badan wiilasha shaqooyin badana waxay helaan aan gabdho ka shaqayn karin marka waxaasaan an isleeyahay wiilasha jaanis badan markaan fiiriyo dee wiilasha shaqo raadinaya gabdhaha shaqo raadinaya inta badan wiilasha la doortaa markaa qiyaaso labo sano saddex sano shaqo waa raadinayay hadda markaan shaqadan anigu kusoo biirayana qaybta receptionka ma ahayn waytarad baa ahaa kadib marka dambena qaybtana la iisoo wareejiyey waxaan ahaa waytar cuntada dadka ugeegeyn jireen way tahay shaqo adag laakiin de mar haddaad shaqo la-aan ay jidho dee danta kuu kalfisa soomaya inaad shaqada wixii adeeshid aa gashid aa qabatid hadda oo ay ka gudubtay qaybta adeega cunnada ayaa anise waxa ay sheegaysaa in ay u riyaaqsan tahay inay hal tallaabo horey u qaaday kabaryariga waxaan ahaa saddex bilood baan ku shaqaynayay hadda shaqadaana joogana bil baan ka shaqaynayaa dadka hoteelka joogaa shaqadeeda intay u bogan ii wareejiyey anu maba ogeyn markii la wareejinayay meesha ka shaqogal baa laygu yiri tababaryar baa laysiiyey kadibna haas uga shaqogalay walaahi wax in badan baa raadinaya afar sano meelahaas shaqo waa raadinayay aan maasha alla aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan shaqo helo shaqo si lagu helaa way adag tahay wadanka shaqadiisu aad iyo aad bay u yartahay hooyaan ahay carruur baa ii jooga inkastoo carruurteeda hadda hooyo ii hayso oo aan u shaqaysto faamilka iyo carruurtaba aan u shaqeeyo nasre ismaaciil maxamuud waxa ay shahaadada sare ee mastarka ku qaadatay maamulka ganacsiga waxa ay ka hadashay caqabada ay sheegtay in gabdhaha ay ka haystaan xagga shaqooyinka
wallaahi walaala gabdhaha caqabadaha la kulma markay wadanka imaadaan jaamacadaha soo dhameeyaan waayo gabadhu waxaa laga yaabaa sida wiilka loola dadaalo inaan gabadha loola dadaalin waxaa laga yaabaa wiilku markuu jaamacadda soo dhameeyo reer dhan baa fiirsanaya qabiiladii baa fiirsanaysa hadday noqon lahayd nabadoono hadday noqon lahayd dadkii marka isaga familkii dowladda ugu jiray waxbaa lala raadinayaa gabdhaha wuu ka galaangal badan yahay meelaha ay isugu tagaan familka ragga oo dowladda ku jira dadka maxaan ku dhaha hay-adaha u shaqeeya access buu uleeyahay inuu tago inuu maxaan ku dhahaye dhaho waxa layla raadiyo laakiin gabadhu waa iska gabar waxaa laga yaabaa markay imaato inaysan qofka dowladda ku matala aqoon qofka ay maxaan ku dhahaye wax la farsameyn kara aysan garanayn ama ay ka xishoonayso waxyaabahaasoo dhan wiilashu xagga fursadaha waa uga fiican yihiin gabdhaha in badan way jiraan caqabado badan oo iga hor yimaada waad dareemi kartaa gabadhu markay wadanka imaato ay ku cusub tahay waxay sameyneysaa waxaaba laga yaabaa inay xishooto inay inta u tagto qof tiraahdo shaqaan rabaa wasaaradaha oo kale markay tagto xafiisyada maxaan ku dhaha hay-adaha maxaan ku dhaha ama ha noqdaan localka ama ha noqdaan kuwa internationalka ah markay tagto waxaa laga yaabaa iyada laftirkeed inay caqabada kala kulanto in waxaa jirta gabadha mostly shaqadu waxay leedahay wejiweji in wejiweji iyo waxaa laysku geeyo
xagga helista shaqooyinka ee dhinaca siyaasadda ayaa nasra sidoo kale waxa ay tilmaamaysaa in aanay qudheeda ahayn mid u sahlan in dumarku ay kula loolamaan ragga siyaasadda waa laba nooc gabadhu markay raadinayso wasiir ama markay raadinayso xildhibaan ama markay raadinayso agaasimo raadinayso oo kale waxaan qabiilaa tirsanaysa gabadhi waa laba nooc gabadhi waa gabar la qabo iyo gabar aan la qabin gabadhi la qabo waxaa laga yaabaa dee calafkeeda iyo nasiibkeedu inuu yahay nin markaas aan reerka beesha ay ka dhalatay inuusan ahayn baa dhici karta inay yacni dadka markaas accesska u lahaayo odadhaqameedyadii maxaan ku dhahaayay dadkii waxgaradka ahaa inay dhahaan waranaga kursiga iyaga reer hebel siin mayne gabadhaas reer hebel bay ka tirsantay gabadha waxaa laga yaabaa in lagu tiriyo reerka qaba in lagu tiriyaa dhici karta waxa kaloo dhici karta gabadha markay gabar tahay oo madax banaan tahay oo wax raadiso su-aasha kuwaad la isweydiinaya waxaa weeye yaa qaba heblaaya yaa qaba lama qabo war kursigeena beri baa gabadha tani ciday doontay guursanaysaa wayba ku kaftabaanin maxaan ku dhahaay dadka mostali barnaamijyadaas hulugule waxay dhahaan haddii wax layna siiyo beri baad maxaan ku dhahaay reerka kursigooda kala tegaysaan oo meel kale la aadaysaan caqabada marna kama harto gabadha hadday gabar tahayna kama harto haddii la qabana kama harto oo waxaa la oranayaa nin reer hebel ay ku biilaysaa qabiilka reerka qabo oo caruurta u dhashay bay wax siinaysaa odayaashii waxay rabaan waxaaba laga yaabaa inay dhahaan anaga ninka kan haddaanu booskaysano beri reerkaa ku tirsan xafiiskiisa waa imaan karnaa qaaraanka waa ka qaadanaa iyadoo sidaasi jirto haddana gabadhu markay shaqayso ama ha lagu qabo ayaa ama yaan lagu qabin haddii maanta wax lagaaga soo baahdo waxaa laga yaabaa intaan wiilkaba loo tegin in adigoo gabara lagu imaado oo lagu dhaho qaaraankaasaa lagaa rabaaya keen gabdhihii qaaraankiina waa laga qaadaya laakiin waxaa jirta wax kaloo la yirahdo awrkukacsiyo ay dhahaan odayaashu qaaraanka anagu ninkaasaan qaaraanka ka qaadanayna ninkaasaa magta nala bixinaya iyo waxyaaba noocaasoo kale haddana saynu dareensanahay gabdhuhu kama haraan caqabada tolkooda markaa ku yimaada waxaa laga yaabaa hadday noqoto dhinaca gurmadka hadday noqoto waxqabadka hadday noqoto maxaan ku dhahaaye waxyaabaha khayriga gabadhu inay ninka uga uga uga uga furfuran tahay oo ay iyadu mar walba ay uga horeyso waxaa laga yaabaa xagga xog helida oo kale gabadhu inay more information hesho qofka baahan iyo maxaan ku dhahay caqabadaha markaas deegaan ahaanta deegaanka kasoo jeedo oo kale waxaa laga yaabaa qofka markaas siyaasadda kugu matala maalintii la doorto inuu deegaanka ka yimi waa dhici karta waxaa laga yaabaa gabadhu inay ilmaha agoonka ah dadka maxaan ku dhahay baahan kuwa duruufaysan waxyaabahaasoo dhan in iyadu xogtaasi hesho waayo dumarku mar walba ragga way ka nugul yihiin mahad axmed dhoore waa maamulaha hotel dream point ee magaalada garoowe waxa uu aaminsan yahay in gabdhaha iyo wiilasha ay u siman yihiin shaqooyinka waxaana uu dhinaca kale kula talinayaa dadka leh ganacsiyada inay fursadaha shaqo ka dhigaan mid loo siman yahay waxaan aaminsanahay shaqada in loo siman yahay rag iyo dumar shaqada ay u siman yihiin qof walbana uu shaqada ku helo ama ku qaato xirfadiisa iyo dadnimadiisa anoo og taas inaysan ka jirin waddanka guud ahaan oo shaqada ragga loo dhankiisa loo xagliyo loo xeeliyo anugus waxaan ka aaminsanahay in shaqada loo siman yahay hotelku hadda cusub wuxuu furan yahay afar bilood ilaa hadda tirada gabdhaha hoos ka bilaaba qaarkood nadaafad nagala bilaabeen oo aanu tababarnay oo u tababarnay ama adminka ama u tababarnay receptionka aanu meelo kale u tababarnay waa saddex gabdhood oo shaqadaas iyo dalacsiintaa ku helay dadnimadooda iyo kartidooda ay shaqada u leeyihiin annagaan u fiirinayn jendarka iyo nooca ay yihiin runta marka la fiiriyo gabdhuhu waa ka mas-uuliyad qaadsan yihiin ragga waa taas maaragtay waa xaqiiq weeye oo markay timaado customer careka ragga iyo dumarka waxaa ku fiican caadi ahaanba dumarkaa ku fiican marka anigu waxaanba isleeyahay haddii labada tartan siin laha marba dumarkaa ku fiicnaan lahaa soomaalida waxaan leeyahay oo runtii aad iyo aada ugu adkeynaya shaqadu ha ahaato mid loo siman yahay qofkuna uu ku qaasho shaqada ku qaato dadnimadiisa iyo xirfadiisa anise jaamac ayaa dhinaceeda waxay gabdhaha siinaysaa talo ay isleedahay waxay sare u qaadi kartaa fursadahooda shaqo helista waxaan kula talin lahaa inaan shaqa shaqana la diidin hadday tahay kabalyeeri hadday tahay maxayta nadaafad wax kastaba because aniga hadeertaan markaan shaqadan kabalyeeriga bilaabaya isma lahayn qaybtaas soo dhaweyntaad u gudbaysaa oo waad dalacaysaa marka waxay ku tusaysaa shaqadii markaad maxay haytol aad waxay doontaba ha ahaatay aad gashid inaad awoodu leedahay inaad dalacdid oo aad meelo ka sarreeya aad gaadhid
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan barnaamijka waxaa gacan iga siisay wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac haddii aad dhegaystee jeceshahay inaad ka qayb gasho barnaamijkan nagala soo xiriir imailkeenna somali at v o a news dot com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka qoyska intaan mar kale kulmayno waxaa she ibraahim aadan oo idin leh ramadaan mubaarak